waxaan u sheegayaa waxa weeye raashinkii daaqaha gargaarka ee turkiga uu bixiyo ugu dambeeyey qaybtii gadayn ahayd waxa weeye magaalada kismaayo in lagu iibsaday oo lagu gatay halkaana lagu cadaysto jawaabka lagu kala qaatay lacag arrinta ayadaa waxaa samaynayo oo qaybta ayadaa soo qaaday niman wasiiro ah oo ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiirka xanaanada xoolaha wasiir kale oo bay-adda iyo maxuuha ishee buuraha ku-xigeen u ah waxaana arrintaas ayadaa shirguddoon u ahaa hadee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka raashinka dee waa la geeya suuqaa la geeyay ayagaana loo xilsaaray waana la gatay raashinkii lacagtina waa la qaatay arrintayadayd waxaa weeye annagu habasho badan baan ka muujinaynaa waana kala hadalnay iyagana waan u gudbinay waana nala basbaasay waxbaan kaga qabanaynaayo waa isu imaanaynaa oo garbaari baan isugu imaanaynaa bay yidhaahdeen hadda waxaan kaala hadlaynao garbaari baan joogaa dad waftiaan soo diraynaa bay yidhaahdeen garbaari baan isugu imaanaynaa halkaasaana lagu wada hadlaaya oon ummadina ugu sheegaynaa raashinkooda meeshii uu aaday garbaari meeshaan ka sugaynaybo magaalada la yidhaha doolow bay ka tegeen daraad saad oola socoto dadka iyaga ahaa